daliil anagu ma arkin anagu in in hambalyeeyeen baan arkay anigu taa ma hayo raaboorkii waan arkay saaka waxa aad sheegaysid kuma qornayn raaboorka mid annagana soo gaartay waxay sheegaysaa in goobihii codadka lagu dhiibanayay inta badan in xubnaha mucaaradka aanay joogin marka taad aragtay maxaa ku qoran abadan abadan taa ma hayo anigu dee mooyaane waxaanu soo gaarsiiye taase qoladii uniyo uniyo africaanku weli way joogaan dib iyaga u waraysta oo weydiiya dee goorta codcodaynta ay raggii ka maqnaayeen mucaaradku waa nambarkeedna goorduhu nambare ay leeyihiin waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid a in markii codadka la tirinayay in mucaaradkii iyo muxaafidkiiba la saaray taa macnaheeduna haye mucaarad iyo muxaafid midna lama saari karo delegeyga ninka ufadhiya mucaaradka amba ninka ufadhiya muxaafidka ah waa uu fadhiyayaa ilaa inta la tirinayo voodkii la dhameynayo labada dhinac way joogayan labada dhinacba way joogaan waa garta laakiin midowda africa waxyaabaha uu soo jeediyey waxaa ka mid ah in labada dhinac in labada dhinacba la saaray marka adigu reportka aad haysid maxaa ku qoran ma ma haye de anigu waxaan ku reportka midowda africa ay sheegeen waxay annaga saaka sheegeen in ay doorashadii si fiican u dhacday waxyaabo yaryarna ay yidhaaheen way ka fiicnayd in tababar lala loo siyaadiyo raggani managementka voodka samaynaya laakiin wax intaa leeg wax khalad intaa leeg oo dad la bixiyey kama kuma kama hayaanu raaboorkooda marka khaladaadka yaryar oo ay leeyihiin wuu dhacayo way fiicnayd in tababar laga siiyo guddiga doorashada maxay ku sheegeen khaladaadkaasi yaryar waa wa wa kuwa macno saasa ku fadhin oo ninka madax ragga biroga vood meesha lagu codaynaya ninka fadhiya amba ninka delegeega sharcigiisa inuu sax u garanayn delegeegu xaq buu leeyahay waajibaadna wuu saaran tahay hadduu delegeegu saaka wuxuu yidhaaho saalka o dhan baan sawiranayaa meesha meesha lagu codaynayo o dhan baan sawiranayaa amba dadka codaynayaan la hadalay delegeega shaqadiisa waxaasi maaha marka halkaas iyoy naaqus ku tilmaameen iyagu laakiin waxaanaad sheegaysaan umahay in badan baa soo maray oo waan u tegey bureau kasta waan eegay inay fadhiyeen inay wax meel dhibaato la sheegayna ma hayo raggani union africaanka ka socday keligood ma ahayn senidi baa jirta qoladii commission madax banaan baa jirta oo waxa uu ka shaqayso kormeerka ka shaqaysa waxa anigu african unionka kama hayo independent commissionkana kama hayo marka markay doorashadu dhacday kadib ma kulanteen midowda africa iyo guddigii madaxa banaanaa ee dusha ka eegaya doorashada ma kulanteenoo ma ka wada hadasheen qaabkay doorashada u dhacday iyo inay ku qanacsanaayeen in kale waxay sameeyaan press conference bay sameeyaan ay dadka oo dhan la hadlaan qof qof dawladaloo kulmaan reportkoodana way wayna siiyaan reportkooda ama ka akrisanaa wixii recommendation iyo wixii ag laga ka bedelay haye maxay ku taliyeen de waxaad iminka waad iga fajcisaba waxaanaad ii akriyay sidoo dhan waxaan u maleeya inaa report foy report aan saxayn kusoo gaadhay qaybaha anigu aan hayo ee sheegaya in dadkii mucaaradka ahaa iyo muxaafadkii labadiiba la saaray markii codadka la tirinayey iyo sidoo kale in ay ku baaqeen in guddi madax bannaan oo doorasho la sameeyo doorashooyinka soo socdee dalka jabuuti intaa ma ku qoran tahay warbixinta ad haysaan midowda guddiga madaxa bannaan way ku qoran tahay laakiin guddiga madaxa bannaan iska jiraaba de oo waxa shaqadiisu inuu voodka manaajgarayo maaha in wuxuu ka shaqeeyaa isagu kormeero weeyaan in liisaskay sax yihiin in voodka qalabkii voodka u dhan yahay waxaasunbu wasaaradda arrimaha gudaha ee voodka ormanaajgaranes ayuunbuu iyuu dusha ka kormeeraa inay qalabkii soo dhanaysiisay inuu wax maqan yahay waxaan bay ka shaqaysaa laakiin waan taa waan ku jirtaa waa runtaada taa ay sheegayaan taa macnaheedu markaa ma wuxuu yahay guddigii hadda doorashada maamulaya inay waan wadano badan baa jirta wadana waxaa jirta independent commission baa voodka samaysa yaa yaa codcod codbixinta nidaamisa wadano badanna waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida faransiiska oo kale anagu waxaan nahay dad administration marka xeer administrationka la eego si faransiiskan ka dhaxalay baan haysanaa annaga hadha sida faransiiska iyo sida jabuutiba wasaaradda arrimaha gudaha iyaa voodka yaa poolinga organi manage manage maamulaysa maamulka malaha
waa garta marka haddii guddigii doorashada ee wasaaraddii arrimaha gudaha ee dawladdu ay lahayd ay maamuleysay marka mamay guddi guddiga guddi maaha waa wasaaradda arrimaha gudaha iyaa voodka maamusha waa garta waxaa jirta guddi madax bannaan oo wasaaradda arrimahan arrimaha gudaha ka tirsanayn oo dad waxaa ku jira civil society-ga ku jirta waxaa ku jira dad departamoya kale ka socda waxaa ku jirta xaakimiyo kuwaasi waxaa la idhaha independent commission baa la dhaha waxaa la sameeyaa markuu vootku soo dhow yahay saddex bilood ka hor baa la sameeyaa intuu vootku la gaadhin marka kuwaas shaqadoodu waxay tahay inay eegaan voodka hortiiye stalin la isku diyaariyey voodka in maalintuu dhacayo inuu sax loo sameeyey iyo voodka wixii laga bedelaya mar recommendation iyaguna ay sameeyen marka haddaad iisoo koobto markii doorashada codadkii la dhiibtay markii la tirinayay goobihii codka lagu tirinayay yaa joogay mucaaradka yaa uga wakiil ahaa muxaafadka yaa uga wakiil ahaa waxa weeyaan eg goodaha codka laga lagu laga bixiyo marka la xidho ay saxaradaha la tirsanayo waxaa jooga ninka meesha ka mas-uula waxaa jooga ninka secretairka ninka waa qorqoray waxaa jooga laba oday yani daawada-dooda lagu soo qaato oo dadka inay kala dhabaan loogu talagalay hadday isqabsadaan waxaa jooga xusbi kaste ambolesi group kaste oo listigiisu meesha taalo mucaaradku wuu fadhiyaa muxaafidkuna wuu fadhiyaa ee wax mucaafid gaar amba mucaarad gaara oo laga saari karo ma jirto